إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax ayaa ciidamada ethoobiya lagula beegsaday qaybo ka mid ah gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya dowladda federaalka ayaa turkiga la saxiixatay heshiis lagu dardargelinayo boobka shidaalka soomaaliya safiirka maamulka yuhuudda u fadhiya dalka ethoobiya ayaa laga saaray shir rasmi ah oo adisabab ah ay ku lahaayeen xubnaha midowda afrika haweeney ayaa ku dhimatay isboorasho ka dhacday mid ka mid ah xeryaha qaxootiga ah ee ku yaala dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya mid ka mid a siyaasiyiinta gacansaarka la leh dowladda ethoobiya guddoomiyana ka soo noqday gobolka hiiraan ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib u habayn iyo abaabul ciidan samaysay taas beddelkeedana ha u burburay nidaamka ciidan ee dowladda federaalka xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in shirkii uu xasan sheekh ku baaqay ay u soo dhiibeen reer galbeedka howsheeduna ay ka badi weysay inay xirto qofkii ka hadlaa fashilka amniga ah ee ay wajahayso dagaallo culus ayaa mar kale ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka gedo kuwaas oo u dhexeeya maleeshiyaad hab qabiil u abaabulaan mid ka mid a saraakiishii hore ee dowladdii maxamed siyaad barre ayaa sababta ah ay u farxanayaan ciidamada dowladda federaalka oo ku sheegay inaysan jirin mabda ay u dagaalamaan oo ku dhiirigelinaya inay ku sii nagaadaan furumaha dagaalka dowladaha aljeeriya iyo maali ayaa eedeymo kulul hawada isku mariyey kadib markii aljeeriya lagu eedeeyey inay diyaarado ka soo riday maali دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax ka dhacay qaybo ka mida gobolka bakool ayaa lala egtay ciidamo ka tirsan dowladda xabashada ethoobiya rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada dowladda xabashada ethoobiya qaraxa ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee degmada waajid gaarigii cabdibilaha ahaa ee qaraxa lala eegtay ayaana halkaa ku burburay ethoobiyaanka ayaana jiitay haraadigiisa sidoo kale askartii ka tirsan ee dowladda xabashada ethoobiya ee la socotay gaariga la beegsaday ayaa u qaybsamay wax halkaa ku naf waayey iyo kuwa dhaawacmay dowladda federaalka ayaa turkiga la saxiixatay heshiis lagu dardargelinayo boobka shidaalka soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan heshiis cusub ayay dowladda federaalka la gashay dowladda turkiga kaas oo dabad socda heshiisyo hore oo turkiga u ogolaanayay inuu babo shidaalka iyo dhaqaalaha soomaaliya kulan ay yeesheen wasiirada wasaaradaha batroolka iyo macdinta dowladda federaalka iyo turkiga ayaa lagu kala saxiixday heshiiskan xukuumadda ankara u ogolaanaya inay dardargeliso boobka kheyraadka ummadda soomaaliyeed heshiiskan ayaa dhigaya in turkiga howlo sahmin iyo shidaal baaris ah uu ka sameeyo dalka soomaaliya hore ayay dowladda federaalka ugu seexday turkiga inay qaadato shidaalka soomaaliya waxaana ankara loo saxiixay heshiiskan iyada oo lagu andacoonayo in badda soomaaliya laga difaacayo etoobiya hase ahaatee taas ma dhicin oo dowladda etoobiya qudheeda waxaa loo ogolaaday inay qaadato qeyb ka mid ah xeebaha soomaaliya turkiga ayaa lagu tilmaamaa dowlad danaysato ah oo maslaxadeeda ay wax walba kala sarreeyaan laakiin hogaamiyaasheeda waxay isku dayaan marin habaabinta shucubta muslimiinta hase ahaatee waxaa wejigeeda dhabta ah la ogaaday wixii ka dambeeyey duulaanka yuhuudda ee marinka khaza iyadoo ka badan weysay hadal aan tallaabo la soconin safiirka maamulka yuhuudda u fadhiya dalka ethoobiya ayaa laga saaray shir rasmi ah oo adisabab ah ay ku lahaayeen xubnaha midowda afrika faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim abraham naguuse oo ah safiirka maamulka yahuudda u fadhiya wadanka etoobiya ayaa laga saaray shir oo qabsanayay midowda afrika oo ka dhacay wadanka etoobiya shirkan ayaa qorshu ahaa in laga hadlo xasuuqii horey uga dhacay wadanka ruwanda waxayna qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ururkan diideen in safiirkan uu ka qayb galo shirka ilaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dowladaha midowda afrika oo ku aadan dhacdadani arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli yahuudda weli xasuuq ba-an oo aan kala sooc lahayn ay ka wado marinka khaza iyo deegaano kale oo ka tirsan dhulka falastiin halkaas oo ay ku gumaadayaan kumanaan ruux oo ka mid ah ehelkeena muslimiinta ee reer falastiin haweeney ayaa ku dhimatay isbuurasho ka dhacday mid ka mid ah xeryaha qaxootiga ah ee ku yaala dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya sakariya cumar ayaa ka warramaya dhacdadan ayaa waxay ka dhacday xerada ifatu ee dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya waxaana ku geeriyootay haweenay lagu magacaabo khadiija nuur cabdi kadib isbuurasho dhacday xilli hay-adaha shisheeye ay raashiina u qaybinayeen dadweynaha ku dhaqan xeradan qaar ka mid ah ehelada haweenayda dhimatay oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in sababta dhimashada gabadhooda ay qayb ka yihiin hay-adaha shisheeye waxaan adduunka u sheegahayaa ehelka inta codka annaga maqlayso waxaan u sheegaynaa annaga si adag oo qaab daran yay geerida noogu dhacda maalin walba ummadda way dhimataa laakiin geeridan geerida way ka qaab daran tahay laakiin sabab la abuuray inay ku dhacday baan u haysannaa waxaan ka cabanaynaa dilkiima khadiijo nuur waxaa kaloo cabasho ka wadnaa shan beri aan joognaa maanta hay-adaha dhi aare erika manaji ka ah iyo hay-adda keya w f b un c r macal dowladda wixii ka koobnaa wax noo soo booqday idinkuma sanneen gabadhiinna meel xunbay ku dhimatay boole raalli haaw waxaana dhaha mana arkin sidoo kale iyagoo hadalkooda sii watay ehelada khadiija nuur cabdi ayaa waxa ay carabka ku dhufteen sida anshaxadarrada ah ay ula dhaqmaan hay-adaha shisheeye iyagoona intaas sii raaciyey in hay-ad weliba markii ay qaybinayso raashiinka ay kala kulmaan dhibaatooyin nuucan ah waa marka culayska hore waxaa noogu daran xushmad la'aanta iyo macnaha marweyn la'aanta isqiimeyn la'aanta ayaa manaha noogu daran saaka cabashadaas ayaan isugu imaanay nafcomel raashulka gaadhoku goti kowanin atalaakin burbur iyo jab iyo argadfaniin hamarni hay-ad kasta maalantii waldhiibas dhibalka lukulumeh dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxaa marar kala duwan laga soo calaamadeeyey tacadiyo ka dhan ah dadka soomaaliyeed dhibaatooyinkaas oo ay geysanayaan hay-adaha shisheeye iyo askarta dowladda kenya islamarkaana si gaar ah u beegsanaya soomaalida qaxootiga ku ah xeryahaasi mid ka mid a siyaasiyiinta gacansaarka la leh dowladda xabashada ethoobiya guddoomiyana ka soo noqday gobolka hiiraan ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib u habeyn iyo abaabul ciidan samaysay taas beddelkeedana ah oo burburay nidaamka ciidan ee dowladda federaalka maxamed mudey axmed abu muslim ayaa ka warramaya guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib isku soo abaabushay ciidan badanna tababaratay taas beddelkeedana uu burbur ku socdo nidaamka ciidanka dowladda federaalka cabdifitaax xasan afrax oo ah guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in haddii la iska indho tiro waxaa dhacaya ay fadeexad keeni doonto xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay maanta xaqiijisay guul weyn
horta xaqiiqda jirta markii la inkiro waxay keentaa fadeexaday keentaa nimankan duulaanka soo qaaday way diyaar garoobeen way tababaray ciidamo cusub kala soo baxeen qorshay degeen way socdeen halka ciidanka soomaaliya uu burbur ku socday halka deeqihii la korobti gareeyay oo maartii sheegay fasaad weyn oo ka dhacay iyo musuq aan caadi ahayn oo ka dhacay masaaj cali guduudaa sheegay adiga weli argagixisadu qorshahay degeen iyo sidii ku socdeen ku socdaan ayagaa guul ku fadhiya weli haddayna burburi lahayn ciidanka maba imaanteenba ciidanku qalab ahaana waa u burburay tira ahaanna siddeetan iyo lix kuna la sheegaa iyo wax ku dhadhow inay mushaar qaataan way ciidanka ka tirsan yihiin kaba soo qaadba toban kun inay tahay dad dhintay ama maaragtay fursadda ciidanka ka baxay ciidankan kale tirada badan xaguu jooga ma ciidan toddobaatan kun intuu waddanku joogo ma toban kun iyo labaatan kun oo maaragtay sheega aan haysan sharciyad ay guulaha arti gaari karaan
xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in shirkii uu xasan sheekhu baaqay ay u soo dhiibeen reer galbeedka howshooduna ah ay ka badin weysay inay xirto qofkii ka hadlaa fashilka amni ee ay wajahayso faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
daahir amiin jesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday in hindisaha shirkii uu ku baaqay xasan sheekh uu kasoo go-ay reer galbeedka ah ee uusan ahayn fakar uu isagu watay waxa uu dhanka kale ka hadlay xariga ay dowladda federaalka u geysatay xubno ka hadlay fashilka xagga amniga ah ay wajahayaan isagoona xusay inaysan ka daali doonin sheegidda habacsanaanteeda ah ee dhanka ammaanka ah madaxweynuhu hindise asaga ka soo go-ay ma ahayn beesha caalamka ayaa tiri shir qabo fiir wax ummadda soomaaliyeed in runtii loo sheega la rabaa beesha caalamka madaxweynaha waxay yidhaahdeen sidaa aad wax ku wado kuma qanacsanin annagu ma ogtahay dadda miinho meel iska fadhiimanayn intaasaas maalintii ciidda aad madaxweynaha ugu faa'iidaystay intaasna in ummadda soomaaliyeed laga qariya oo madaxweynaha uu iska dhigaa hindise isaga kasoo gooday sax ma ha diidaan dow doonaad maanta adiga haddii ceelasha biyaha lasoo dhaafay shabaab aad tiraahda waa lagu xiraa annagana waxaan rabnaa inaan dhahno ceelashaa lasoo dhaafay oo aan qofna loo xirin waxaa dhammooban rabna inaan ku tartarno qaldaadka dowladda ay gashay inaan sheegno daahir amiin jesow ayaa sidoo kale ka waramay jabka xooggan ee ciidamada dowladda federaalk ay kala kulmayaan furimaha hore ee dagaalka waxa uuna arrintaasi u sababeeyey in askartaasi ay dayacday dowladda uu hoggaanka u hayo xasan sheekh hadda gurigan kana waxaa yeelay ugu yaraan lix oo ay shabaab soo dhaawaceen oo qarax lagu soo qarxiyey halkaniini dowladda ma ku sheegataa waxay sheegatay maamulka waaye waxaa xun oo dadka laay oo muxuu ahaay ciidankaas maalinji garaynla ee wiilasheenu hadaf la-aan ay u dhiminaayiin ee muxuu ahay meeshii shalay ay xoreeyaan biri laga soo baxaayo saadka laga goosanaayo shidaalka laga goosanaayo muxuu ahay isgaarsiinta laga xiranaayo waa ciidankeenna waay waxaad ii sheegtaba ciidankeenna waa la dayacay dayacad dhabaha la dayacay saraakiisheenii ugu qiimaha badneedna meeshaasay ku la-ameen madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ayaa iminka noqday mid ay ku maadeystaan siyaasiyiinta mucaaradka ah kuwaasoo ku dhaliilaya inuu kusoo jabay furimaha dagaalka iskadaa inuu guul ka keeno jiidaha uu xitaa awoodi waayey sugidda amniga magaalada muqdisho oo dharaar cad ay hoobiyaal ka tuurayaan rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo beegsanaya xarumaha iyo saldhigyada dowladda federaalka si gaar ahna xarunta madaxtooyada villa soomaaliya dagaalo culus ayaa mar kale ka dhacay qeybo ka mid a gobolka gedo kuwaasoo u dhexeeya maleeshiyaad habqabiil u abaabulan farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya maalintii shalay waxaa degmada luuq ee gobolka gedo ka dhacay dagaal u dhexeeyey maleeshiyaad hubaysan oo ku wada sugnaa degmada khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa la sheegay inuu geystay dagaalka walow aanan la helin inta uu la egyahay dagaalkan ayaa salka ku haya dilal aanooyin qabiil ah oo ay horey isugu geysteen labada dhinac iyo arrimo la xidhiira maamulka degmada xaaladda degmada ayaa haatan ah mid aad u kacsan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada luuq ee gobolka gedo ayaa haatan wada dadaallo iyo waanwaan ku aadan daminta dagaalbeeleedyadan khasaaraha kala duwan geystay dagaalada joogtada ah ee ka dhacaya luuq ayaa sii kordhiyay cabsida ay qabaan dadka deegaanka si kastaba ha ahaatee dagaalkan dib uga dhex qarxay labadan maleeshiyo beeleed ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan uun heshiis nabadeed lakala dhex dhigay beelahan walaalaha ah ee wadadega degmadaasi dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland oo uu dagaal ka dhexeeyo ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyaan colaadahan dib kaga soo cusboonaaday degmada luuq mid ka mid a saraakiishii hore ee dowladdii maxamed siyaad barre ayaa sababta ay u farxanayaan ciidamada dowladda federaalka ku sheegay inaysan jirin mabda ay u dagaalamaan oo ku dhiirigelinaya inay kusii nagaadaan furumaha dagaalka mubaarak cumar ayaa ka warramaya xilli uu qadka taleefanka ugu warramay warbaahinta tan islaamiga ah furqaan shariif shaacib oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada komandoska soomaaliya ayaa waxuu ka warramay hadal dhowaan ka soo yeeray taliyaha ciidamada suluubta dowladda federaalka ninka lagu magacaabo mahad abdiraxmaan kaas oo sheegay in askariga ka soo carara furimaha dagaalka la tooganayo amaba xabsi loo taxaabayo nin walba iska hadal waayo moogiyo wax ilaahay abuuray ninkii fadligii uuna ahaa hadda nin geel raacid yaqaana in beerfarow loo dhiiba ka warrami wax suuragelayso waxba ma dhaqaaqaya ninka geel buu dhaqi yaqaanaa tafar baa tiri muxuu ka garanaya meeshii la qabsan jiray maya gabadh inuu qabtaa suuragala marka sidaa weeye nin asluubi xukuma ciidan fulin jooga oo dagaal adag uu haysto wuxuu ka sheegaya waxba midda ka ninkii ka hadli lahaaba ma aha askar u adkaysan karta nin mabda ku dagaalamaya oo mabda ku dagaalamayo oo inuu rag iska dhiciyo rabo gaal inuu dilo rabo iyo nin wax mabda ah oo uu ku dhimanayana aan jirin oo qaadcun ah xabadina ay ku kululaatay maxaad ka sugaysay wax aad ka sugaysaan jirin ma adkaysan karo ma adkaysan karo sidoo kale shariif shaacib ayaa waxa uu baaqu jeediyey ciidamada dowladda federaalka horta marka koobaad adduunka waxaa layidhi wan weyn ilaa la gowracangihiisa cirka ma arkaan waxbay arkeen wax ilaahay uu wato inaysan reebi karin way arkeen mudduu dagaalkan socdaa naaqus ma oliyo zaa'id ma hayaan ani marka waxaan leeyahay horta kow dadka la soo khalday ee hadda weli ay gacantooda ku jiraan waxaan ugu caqli celinayaa haddii wax loo sheegi jirayna waa loo sheegay indhahooda hadday wax ku arki lahaayeenna way ku arkeen annagu weli waan daba soconnaa dad rajo aan ka leenahay wey waa dad soomaaliyeed meel alla inay ku dhaqaadaan ma rabno war meesha iskaga soo tale ilaahay ka yaaba ilaahay haddii wax rajada aad tihiin si kastaba ahaatee hadal ka soo yeeray taliyaha ciidamada asluubta dowladda federaalk ayaa imaanaya xili ay ciidamada dowladda federaalk ka soo firxinayaan furimaha dagaalka iyagoo ka baqdin qaba weeraro uga yimaada dhanka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dalalka aljeeriya iyo maali ayaa eedeymo kulul hawada isku mariyey kadib markii aljeeriya lagu eedeeyey inay soo riday diyaarado ay leedahay maali waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda u dhexaysa dalalka maali iyo aljeeriya iyagoo hawada isku marinaya eedeymo salka ku haya isku dhacyo dhowaan laga soo diiwaangeliyey xadbeenaadka u dhexeeya labada dal taas oo ugu dambayntii keentay inay safaaradaha kala qaataan sida ah uu sheegay dukumiintii uu baahiyey raadiya laga leeyahay dalka faransiiska xukuumadda bamako ayaa warqad u dirtay waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay toddobadii bishii abriil taas oo ay ku wargelinayso waxa ay ugu yeertay fal cadowtooyo oo aljeeriya kaga soo horjeedo dalkooda warqadan ayaa lagu sheegay in ciidamada cirka ah ee aljeeriya ay si bareer ah u soo rideen diyaarad aan duuliyo lahayn oo laga lahaa dalka maali labada dal ayaa wadaaga xuduudbeenaad ku teedsan kun iyo saddex boqol oo kilomitir waxaana xuduudaha labada dal ay marin u yihiin shabakadaha wax tahriibiya ee ku wajahan dalka liibiya kuwaas oo uga sii gudbaa qaaradda yurub warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga inta